habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada warka habeen ee dalsan qodobada ugu dooroon caawana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo gaaray magaalada kambaala ee dalka yuganda si uu u soo bandhigo qorshaha dowladda ee la wareegista amniga dalka bajaajyo badan oo buuxdhaafiye goobaha lagu buufinayo mootooyinkai xarfaha e iyo b ee ku yaala magaalada muqdisho maxaa iska beddelay amniga xaafadihii ugu amniga xumaa ee degmada kaaraan ee gobolka banaadir bajaajleyda muqdisho oo dalbaday in la wada buufiyo mootooyinka oo aysan fashil ku dhammaanin sida ay sheegeen qaarkood akhbaaraadka caalamka warkeena haweenaad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka koonfur afrika oo ka laabtay hadalkii ahaa in koonfur afrika ay ka bixayso i c c iyo dowladda waddanka yukrain oo muwaadiniinteeda ka daadgureynaysa dagaalka ka socda gudaha dalka suudaan iyo gudaha dalkaasiba
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan waa habeennimo arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha abriil sanada laba kun iyo saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu dooroonaa warkayga habeen markana kusoo dhawaadaya iyago intaasi ka faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu gaaray magaalada kambaale ee caasimada dalka uganda si uu usoo bandhigo qorshaha la wareegista amniga dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu gaaray magaalada kambaale ee dalkaasi uganda halkaas uu kaga qaybgalayo shirmadaxeedka dalalka ciidamadooda ka qayb qaadanayaan xasilinta iyo nabadda dalka soomaaliya ee loo soo gaabiyo admis iyadoona dowladda federaalk soomaaliya ee shirka kusoo bandhigayso sida ay uga go-an tahay in ay la wareegto amniga dalka dhammaadka sanadka soo aadan gaar ahaan bisha diseembar xasan sheekh maxamuud ayaa shirkan muhiimka ah wuxuu kaga qaybgalayaa wadanka uganda oo halkaasi ka furmaya ujeedada ugu weyn oo xasan sheekh ama madaxweynaha soomaaliya u tegay wadanka uganda ayaa waxa ay tahay la wareegista amniga dalka iyo qorshahooda kaga aadan in dhammaadka sanadkan aan ku guda jirno ee gaar ahaan bisha diseembar ciidamada admis guud ahaan ay ka baxayaan dalka iyo qorshaha uu xasan sheekh maxamuud usoo bandhigayo dowladaha ay ciidamadooda joogaan dalka soomaaliya kuwaasoo ka qayb qaadanaya amniga amniga dalka markan bajaajo fara badan ayaa waxa ay buuxdhaafiyeen goobaha lagu buufiyo mootooyinka ee ku yaala magaalada muqdisho faadimo cabdiqaadir xasan ayaa warkan faahfaahinaysa magaalada caasimadda ee muqdisho markii aad fiiriso waxaa ka dhex shaqaysa in ka badan konton kun oo mooto bajaaj ah hase yeeshee waxay shaqo abuur u tahay boqolaal dhallinyaro ah ooan hore shaqooyin u helin markii aad fiiriso muqdisho mararka qaar mootadu waxay ka dhigtaa saxmad iyo cadhiiri oo way adag tahay meelay dadka isaga kala gooshaan hay-adaha ammaankana kol hore waxay sheegeen wakhtiyada qaar in lagu samayn karo falal ammaandarri iyadoo sidaas tahay golaha wasiiradu kulan ayay ka yeesheen oo waxa ay sheegeen wixii hadda ka dambeeya inaan magaalada muqdisho la keenin mootooyin cusub kuwa ka dhex shaqaynayana la xakameeyo gobolka banaadir ayaa tallaabadaasi qaaday oo guddoomiyaha gobolka banaadir waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in mootooyinka loo sameeyo naqshado a biah oo ay ku kala shaqaysan karaan si magaalada looga helo nafis isku socodka dadka iyo gadiidkan ay u fududaato halkan aan taaganahay waa cabdicasiis goob ka mid ah mootooyinka markaasi lagu buufinaya ayaan joogaa oo ay hore u iclaamiyeen maamulka gobolka banaadir afar degmo oo ka mid ah toddobiyo tobanka degmo ayaa mootooyinka lagu naqshadaynaya oo loo samaynaya a e b si loo kala xakameeyo mootooyinkaasi isku socodka dadka iyo gadiidka magaaladana ay u noqoto mid si fudud ay bulshada u isticmaali karto arrintan maamulka gobolka banaadir waxaa jirtay dhallinyaro qaar oo caqabad u arkay halka kuwa kalena ay soo dhoweeyeen oo waxay inta badan ka hadleen caqabadaha dhanka canshuurta dowladda ay ku soo rogtay ee bisha shan iyo tobanka doolar laga qaado iyo lacagtan u dheerigaah ee buufiska hase yeeshee tan maamulka gobolka banaadir wuxuu u arkay in amniga magaalada ay ku xakamayn karaan isku socodka dadka iyo gadiidkan uu noqonayo mid markaasi aan saxmad iyo cariiri ka dhalan haddaba qaar ka mid ah dhallinyarada mootobajaajka ku shaqaysato aan kula kulmay halkan ayaan aragtidooda weydiiyey
faa'iidada jaamku inuu yaraado amnigana uu ku yaraado macnaha amnigana lagu sugo intaasaa macnaha lagu sameeyo aniga waxaan qabaa macnaha waxay amarka dowladda dowladda aniga dowladda shacab dowladda shacabka wuxuu ka mid yahay dowladda dowladdana waxay ku dhisantahay shacabka dowladda haddaan anugu taageerin oo macnaha aanan raacin oo macnaha xaggeeda aanan naqan wax noo hagaagaa male sidiis wax noo hagaagaa male waxaana shacab dowladda inay macnaha aan la shaqayno iyuna ina ogaato oo iyaa naga aamusnaan rabnaa macnaha ay ayna tex dhowrto iyadana oo naateynkina codkayna ay texgeliso intaas waayo waxa laga rabo anigu aan- anigu amni waddada aan tara- tartiib ku marno nabadgelyo aan ku marno ayaguna amnigu sugaan aniguna amarka ay soo filaan aan u honuunsanaan wallaahi waxaan dhihi lahay een, ha ka hor degina marka hore fiiriya tijaabiya way shaqaynaysaa qorsho gobol iyo ilaa adduunba ka shaqeeyo waaye magagaan xaba idiin tari maayo jaamka waa idinka yaraahaa lacagtana waa idiin kordhaysaa meesha hal waa ku tegi jirteen labaa ku tegaysiin meesha laba ayd afaraa ku tegaysiin marka waxaa lehay dhallinyarada ha dejiyaan jaamka iyo een, sawaxanka iyo buuqa ay wadaan ee dagaalka waana nidaam fiican ee dowladdu ku shaqeynayso tuugadana waxay ku dhex dhuumahay dhallinyarada waa waa waa laga nasaa insha allah maya wallaahi aniga cid ima soo qasmin anoo raalliya imid muddo laba maalmood ba anoo raalliya imaahay meeshaan oo taagnaa Een, wax isoo qasbayna ma jirto waana ku faraxsanahay dadka taageersanaana ku jiraa saan oo kale waxay ila tahay inuu shaqo fiican aan helno si socodkeena uu bato qofta aan qaadna ma harno ma gey karni meel kasta waa istaagayna dadkii waa dhibanayn anigan waa dhibanayn waa kaas hadda maxaa dareemi kartaan oo isbedel hadda isdab waxaan dareemi karaa inay waddooyinka noo furmaan oo qoftaa ka qaadna meesha harno aan gey karno
maxaa isleedahay marka shaqada sidii hore iyo sidan sidee nafis ku kala noqon karaa hadda hadda saasaa nafis ku kartaa markii oo a b loo kala saaro nafisay naqanaysa hadda sidaadoo kale dad aan sidaan jeclaanaa jirto aragtidooda maxaa ku qeexi lahayd wallaahi aragtidooda aniga waxaa kama sheegi kari laakiin anitaan ugula wanaagsan qofba aragtideeda maxaa idinka yaraanaya marka hore maxaa ay ahayd magaaladu maanta se maxay noqon kartaa hadda magaalada marka hore socodka waa yaray jaam iyo rafaadaan ku jirnay maanta inaan lacag fiican soo ogeynaa laga yaaba hadda laakiin qof saa u toos toosaa ugeeya qof toosaa soo qaadee dadkana waddooyinkaa soo istaageen waa badan haya dejistaa dejistaar waaye faadumo cabduqaadireed ee tiviga dalsan muqdisho
waryahayga faadumo aad ay umahadsantahay markanse maxaa iska bedelay amniga xaafadihii ugu amniga xumaa ee degmada kaaraan ee gobolka banaadir suleymaan cadaalo ayaa warkan faahfaahinay
waxaan ku suganahay xaafad ka mid ah xaafadaha ay ka kooban tahay degmada kaaraan ee gobolkan banaadir iskooyskaan haatan idinkala hadlayo waa xaafadda sarta goofiga waaxda nigeele ee degmada kaaraan xaafaddan iyo kuwa kale ee ku teedsan waxay bil iyo maalmo ka hor ay ka mid ahaayeen xaafadaha ugu amniga liita degmada kaaraan ee gobolka banaadir waxaana dhibaato badan ku hayay ciyaalka weerarada iyo sidoo kale kooxaha dhaca ka geysta xaafaddan iyo xaafadaha kale sida jamuuriya xaawa casir sarta carabta sheekaadan dheere iyo kuwo kale oo ka mid ah degmada kaaraan ee gobolkan banaadir waxaa dhammaadkii bishii maarso la keenay ciidamo lagu soo tababara dalka yuganda ciidamadan ayaa lagu wareejiyey amniga caasimadda muqdisho waxaana si gaara loo geeyey goobihii ugu amniga liiday gobolkan banaadir haddaba maxaa iska beddelay kadib imaanshaha ciidamadan xaafadan sarta goofiga qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadan sarta goofiga sidoo kale wadayaasha mootobajaajta ayaa waxa ay inoogu warmeen waxyaabaa iska beddelay amniga xaafadan sarta goofiga degmada kaaraan ee gobolka banaadir kaaraan waaxda nageele waxaan joogaa degmada kaaraan gaaraan dhanka caligeedi gaaraan surta koofiga wallaahi hadda waxaan dareemayaa isha- ee, jawi degan iyo xil roobaad ah haddana ee, amniga haddii lasii dhaho haddana oo haddana amniga haddana s- haddana si kar si eh, nabad sii ah xaalad way degan tahay wax qush iyo buuq iyo ma jiraan teeda kale farmashaana jooga hadda sideed saac iyo todoba saac maa iska xira hadda isla waa xer jira laba saac teeda kale waxaa arkay in badan way jirtay cabasho badan way jirtay oo dad badan ka cabanayaan oo dhahayaan meesha la tegi ma karo mootaal tegi ma karaan hadda dhow bakaarana kasoo rara alaab oo daawooyina saddex saac barcmal afar saac naanta keena marka wallaahi waxaa dhihi kara ma jiraan marka dowladda waxaan leeyahay marka eh, codsigiina iyo wax walbo iyo si kastaa u qabateen inaa hoos sii wadiin laba bilood ka hor meeshaan lagama shaqay karin haddana waa laga shaqay karaa waa nabad waxaan ku marnaa si raaxan raaxane micnaha dowladda qarankana ilaahay ha siiyo ammaano iyo nabad ma fahantay waana salaamaynaa guul waxaa waaye habeen iyo maalina waa shaqaysoon aa ujeediin difference farqi weynaa u dhexeeyo wax badanaa iska bedele meesha amaba la soo aasi karini ha waxyaabo badan hadda waa ujeedaa taleef iphonea wataa niclaab liiga xuu waaye marka horeba ha dhagaxna waa liigu dhufaaye waxyaaba badan waa lagu dhacay waa lagu rafaadaya qofkaa tiraa intaa u socotaa maasa u socdaa horole ugu sicaysa adoo qaajoon aa wax badanaa iska bedela maasha allah maasha allah waa fiican yihiin amnigooda waa fiican yahay dhaqankooda waa fiican yahay nin ammaankiisa furya xataa markiis ma si ma si macaamile kula hadlaa si wanaagay kula hadlaan waxay kuleeyiin soo dego wax yar amnigaa suguunaa baaranaynaa baardagii waxooday baaranayaan asalaamu calaykum bay kuleeyihin
dadka xaafadda waan ka mid ahay booqoshan waa u imiday qaraabadayda degan marka degmadani waa degmo laga qeeli laakiin alxamdulilah hadda waa degmo iska fiican sida hore ma ahan marka laakiin waxaa cabasho ka dadka qabaan qobolkood dhiiqada marmarka dhankood aan la mari karin hadduu roob ka doo laakiin sida kale jiwgeeda amnigeeda waa iska toosi alxamdulilah hadda waa waa isbedeshay hadda taleefonka artaa qaadan kartaa ma artaa warin kartaa habeenkii lix saaca socon kartaa alxamdulilah marka dadka ka aaminsan ha yimaadaana leh aniba hadda waa uu soo laabtay waa joogaa marka lagu baashaan leh meel kastaad tegi kartaa xaafadda aniba hadda waa dad- dadka oo ka fogaadaan ahay oo ka cabsi jiray marka alxamdulilah hadda waa lagu baashaali karaa ma artaa tii kartaa amniga wax badanaa iska bedelay marka habeenkii xilligaa artaa doonto sacan kartaa maalinta xilligaa doonto taleefkaa doonto qof wax kaa tabay mar ewelna ilaahay low mooto haddaa wato amba gaari wato amba in lagu soo dhex galo aa laga cabsanayo
si kastaba dan iyo markii amniga caasimadda lagu wareejiyey ciidamada lagu soo tababaray dalka yuganda kuwaasi oo ah milatariga u tababaran sida booliiska waxaa aad u soo hagaagaya amniga caasimadda gobolka banaadir saleeman alcadaala raadiyaha telefishinka dalsan muqdisho
bajaayleyda magaalada muqdisho ayaa waxa ay dalbadeen in mootooyinka la wada buufiyo dhammaantood oo xarfaha iyo a iyo b lagu buufiyo waxayna sidoo kale een, sheegeen in ay ka baqayaan in mootooyinka kalabar la buufiyo halka kalabar kalena aan la buufin oo dhaqangeli waayo amarka uu soo rogay maamulka gobolka banaadir xaaladahan waxaa u kuurgalay waryahayga cabdifataax muumin ilka case isaga ayaana warkaan faahfaahinay
magaalada muqdisho waxaa si rasmi ah ugu dhaqangalay go'aankii ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya ee ahaa in mootooyinka ka shaqeeya caasimadda loo kala qaybiyo laba qaybood taasoo fulinteeda loo xil saaray maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale laamaha amniga go'aankan ayaa waxa uu yahay in qayb ka mid ah mootooyinka ka shaqeeya caasimadda ay shaqaynayaan maalinta koowaad oo ee loo qaaday halka ee maalinka labaad loo qaaday gruubka b oo iyaguna gelin kale ama maalin kale ay shaqaynayaan qaar ka mid ah ee wadayaasha mootobajaajka muqdisho ayaan go'aanka ka soo baxay dowladda aan wax ka weydiinay iyagoona sheegay in uu yahay go'aan aad u wanaagsan islamarkaana ay soo dhowaynayaan balse maamulka gobolka banaadir iyo weliba xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayay ka dalbadeen in ee, markaasi een, ee, zaxmadda ka jirta caasimadda aysan keliya mootooyinka aysan qayb ka ahayn qayb ay ka yihiin gaadiidka waaweyn ee ka shaqeeya degedda muqdisho waxay codsadeen in canshuurta laga qaado mootooyinka hoos loo dhigo marka barnaamijka a iyo b weli aniga hadda eh, ii mehergelin oo weli xarunta maana tegin laakiin inaad tago ayaan rajaynayaa Eh, barnaamijka a iyo b waa barnaamij macquul ah dowladduna ay xilliga loo baanay ay soo bandhigtay laakiin waxaa waaye cillad taagan ayaa jirto taas oo ah eh, ma hirgeli doonaa barnaamijku mase barnaamijkii looda camal ayuu noqon doonaa waayo hadda ka hor eh, dowladdu ama gobolka banaadir waxay soo bandhigeen barnaamij ah xaalufin lagu samayn doono lo'da magaalada muqdisho laakiin sidii ayay ku soo laabatay lo'da weli waddooyinka way joogtaa bal xerooyin iyo meele ay ku nastaan ayay u tahay marka eh, waxaan leeyahay insha allah barnaamijkii waa barnaamijka lo'da camal naqanin oo barnaamijka la hirgeliyo
aniga ra'yigay wuxuu yahay maadaama dowladdu ay nagu soo rogtay a iyo b qaadanayna eh, maadaama warka dowladda aan la diidi karin oo amar dowla mudac yahay dowladda waxaan ka codsanaynaa inay canshuurta naga yarayso maadaama aan shan iyo toban beri kala shaqa- shay- keliya aan shaqaynayno lagana yaabo mararka qaarkood jeedka inay xirmaan oo saddex beri afar beri jeedka xirmaan canshuurtuna tii billahayd oo shan iyo tobanka ay tahay dowladda sharafta leh khaasatan guddoomiyaha gobolka banaadir aan isi- aan isii leenahay xagga gobolka aan maadaama hoosayna asaga waxaan ka codsanaynaa inuu naga dhimo canshuurta oo shan iyo tobanka naga dhimo toban ilaa lix toddoba nooga dhimo jaamka iyo cariiriga awalba bajaaj keliya qayb kama ahayn waxaa ka mid ahaa biyaha ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa baabuurta waaweyn oo dekedda ka soo baxda laakiin nidaamka ah a iyo b guddoomiyaha gobolka waa soo dhoweynay dadka taageeray aan nahnay laakiin waxaan ka codsanaynaa inuu guddoomiyaha gobolka sidii arrimintii looda inayna noqon ay dhaqan gasho anida hadda mootadeydii waa la buufiyey haddii mootooyinka may caasimadda maraa inta kale layska dhaafo oo sidii looda la- maara loo waayo anigana mootadeydii la buufiye waa nasiib dar waxaan ka codsanaynaa inay fikirka ah mootooyinka in la buufiyo inuu mideeyo waasuu ballanta u qaaday waa miday doonaa howiri yay noqon arrintii looda ee midna loodina maarin loo waayo la fasaxay yay noqon ha noqoto mid saamanaysa ummadda soomaaliyeed eeyo b waa taageraynaa dowladda iyo guddoomiyaha gobolka iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha amarkoodu waa fulinay waana aqbalnay laakiin ha noqoto mid midayso mootaaley bismillahi horta marka koowaad waxaa weeye go-aankan dowladdu ka soo baxay go-aanka mar haddii dowladdu ka soo baxa waxaa waaye waa waa go-aan in la fuliyay noqonaysaa waxaa jira caqabado tiro badan marka annaga kulley kumana kolsoonayn marka hore laakiin marba haddii dowladda ay ku adkaysatay oo cabashada cabashadanadii iyo mudaharaadkanagii ay maaragtay dhagaha ay ka furaysatay waxaan arkaa go-aanka uu ku qasbanaa inaan qaadanno waxaa jira marka caqabado tiro badan oo imaan karo ama hadda taagin horta a iyo b waa munaasab waa iska fiican tahay waa fikir fiican waana soo dhowaynaynaa laakiin waxaa jiro dhinaca canshuurta oo kaleeto oo weli sideedii oo shan iyo toban bir adoo jiftid haddana lagaa qaadayo shan iyo toban dollar waa maalinka hal dollar waa caqabad ugu weyn oo guddoomiyaha uu hilmaamay ama uusan waxba ka dhihin laakiin waxaan rajaynaynaa inuu bal hadalka naga dhegaysto oo arrintaasu soo faragashto oo maaragtay xataa ugu yaraan maalmahay jiifaan raggaas uu maaragtay mootoolyada a b da uu ka dhaafo lama oga sida uu ku dhaqangeli doono go'aanka ah in a e b loo kala qaado mootooyinka ka shaqeeya caasimadda balse wadayaasha mootorbajaajta muqdisho ayaa maamulka gobolka banaadir ku xoojiyey ama ka dalbaday in go'aankaas uu dhaqangeliyo maadaama go'aano hore ugu soo baxay dowladda aysansa fulin cabdifataax muumin raadiya iyo tv-ga dalsan
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho markana akhbaaraadka caalamka madaxweynaha wadanka koonfur afrika seral ramafosa ayaa waxa uu ka laabtay hadalkii ahaa in dowladda dalka koonfur afrika ay ka baxayso i c c madaxweynaha dalka koonfur afrika seral ramafosa ayaa dib ugu laabtay hadal uu jeediyey talaaladii oo ahaa in dalkiisu uu ka baxayo maxkamadda caalamiga ah ee i c c taas oo soo saartay amar lagu xirayo madaxweynaha wadanka ruushka valadimir puting zeral ramafosa oo ah koonfur afrika madaxweynahooda iyo ruushka madaxweynahooda valadimir putin ayaa xiriir ka dhexeeya wuxuuna doorbiday ramafosa inuu ka baxo maxkamadda i c c inta uu taageeri lahaa amarka ah amarka lagu soo xirayo madaxweynaha wadanka ruushka valadimir puting warkii habeen aada raadiyaha dalsana caawa kala socoteen waa nageenta cidduu warkayga sheego barahina bulshada ayay ka heli karaan isagoo qoraal iyo sawiro wata warkan warkiisa xigay intaan ku kulmi doonno habeen wanaagsan idinna waad ku mahadsantihiinna socodka iyo la jaanqaadka warkayga habeen
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel